habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo hadalsan kuna soo dhowaada warka habeen qodobada ugu doorana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in puntland ay ogolaatay inay la shaqayso dowladda soomaaliya goobaha ganacsi ee suuqa labaad ee ugu weyn caasimadda suuqbacaddu albaabada la iskugu dhuftay iyo ganacsatada suuqa oo cabasho ka muujiyay arrintaas saraakiil ka tirsan ciidanka booliis militaariya oo la dalacsiiyey kadib munaasabad ka dhacday xere maslax muqdisho qoys muddo ka badan soddon sano laga hiisay dhul ay lahaayeen oo maanta lagu ku wareejisay maxkamadda gobolka banaadir gudoomiyaha hay-adda naafada qaranka oo sheegay in dhibaatada ugu weyn ee dadka naafada haysata ay tahay takoor
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacano wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay labiiyo tobanka bisha juun laba kun afar iyo labaatan dulmarka warkayga ayaad maqasheen u diyaargaroowa isagii oo intaasi ka faahfaahsan dowladda federaalka soomaaliya waxa ay sheegtay in dowlad goboleedka puntland ay ogolaatay inay la shaqeyso dowladda dhexe ee soomaaliya wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin oo warbaahinta la hadlay ayaa arrimahaasi ka hadlay hadaladiisana waxaa ka mid ahaa
waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago war farxad leh oo good news ah mar walbana in lagu celiya ay tahay maqnaanshaha qof naga mid hadduu maqan yahay puntland maqnaanshaheeda ayaa la sheegay marka warka farxadda la waxa waaye oo puntland ka soo yeeraya inay runtii miro dhaleen wadahadaladii socday oo runtii ay bilaabanayaan barnaamijyadii la wada qaban jiray dib u bilaaban doonaan insha allahu tacaala mustaqbalka dhow wasaaradaha dowlad goboleedyada runtii iyo tiimka technicalka oo farsamada sida loo wajahay oo loo cilaajiyey xalna looga gaaray markii la fahmay duruufaha aan ku shaqaynayno barnaamijyada ay j j c b ka shaqaynayso oo ah kordhinta iyo horumarinta iyo koruqaadida cadaaladda bulshada oo loo dhowaado cadaaladda oo bulshada ka timaada laftigeeda dadweynaha soomaaliyeed oo cadaaladda loo soo dhoweeyo ayaa barnaamijkaanu ku saabsan yahay xooggiisa intiisa badan waxaana moodaa runtii sida aan wada qirnay oo la wada qirayba dhammaanteen inuu runtii intii la filayay ka badan inay ka soo laabatay challengeska jirana oo runtii ay ugu horeyso resourceska iyo dhaqaalaha ay ugu horeysana waxaa la isu sheegay siyaabaha aan uga tallaabsan karno uga gudbi karno annagoo wada jirna oon isla aragno waxaan abuuraynaa bulsho cadaaladda ku kalsoon baan rabnaa inaan abuurno cadaaladda iyo garsoorka dowladda soomaaliya ay bixinayso dadweynaheedana adeega ay siinayso ku kalsoon tahay annaga laftigeena marka waxaa naga muuqata sida aan u runtii arrintaas uga qaabaynayno oo aan runtii uga dhabaynayno waa naga muuqataa marka waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago war farxad leh oo good news ah daata waxaa lagu celiyey mar walbana in lagu celiya ay tahay maqnaanshaha qof naga mid hadduu maqan yahay puntland maqnaanshaheeda ayaa la sheegay marka warka farxadda la waxa waaye
wasiirka cadaaladda ayuu kaasi ahaa markan goobaha ganacsi ee suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa albaabada isugu dhuftay rag hubeysan dhanka kale ganacsatada suuqa weyn ee suuqbacaad ayaa cabasho ka muujiyey arrintaasi
saakay waxaan ka war helnay bakhaar dukaamankii wada xirxiran niman qufulla wataan oon ugu tagnay saddex qofood oo bakhaar hula inta lagu kor xiray ee ayagoo ku kor xiran ninna qori loo istaagsan yahay maxaa yeelay haddii aysan naga soo gaari lahayn haddeer miidaan qaadi lahayn
waa ganacsatada suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho ee suuqbacaad oo sheegay inay cabasho ka yihiin rag ay ku tilmaameen inay ka socdaan shirkad nadaafadeed oo doonaysa in lacago ay ka qaadaan ganacsatada suuqa oo si wada jira warbaahinta ula hadlay ayaa carabka ku dhuftay in subaxnimadii hore ee saakay suuqa ay kusoo kalaheen rag ku labisan dharka ciidanka dowladda waxayna albaabada isugu dhufteen qaar ka mid a goobaha ganacsi ee suuqa sidoo kale raggaas ayaa waxa ay sheegeen ganacsatadu inay qunfulo ay saareen baqaarada iyo goobaha ganacsi ee suuqa suuqbacad ku yaala ganacsatada ayaa sidoo kale waxa ay tilmaameen in baqaarada ay ku dhex xireen shaqaalo kala duwan oo ka shaqaynayay goobahaasi ganacsi balse xiriiro ganacsatadu ay la sameeyeen saraakiisha saldhigga degmada yaaqshiid ayay u suuragelisay in la xiro raggii ku labisnaa dharka ciidanka ee albaabada isugu dhuftay goobaha ganacsi ee ku yaala suuqbacad gudoomiyaha rugta ganacsiga suuqbacaad yuusuf sheekh maxamed uheliye iyo qaar ka mid a ganacsatada suuqa ayaa baaq u diray dowladda iyo maamulka gobolka banaadir iyagoona ugu baaqay in waxay ka qabtaan arrintan kasoo cusboonaatay suuqa labaad ee ugu weyn caasimadda ee suuqbacad magaaladana waa u baahan tahay in la ifiyo la qurxiyo la habeeyo waa u baahan tahay waana waajibna wada saaran maadaama waajibna wada saaran ay tahay sidaan isaga kaasho lahayn iyo sidaan wax isaga dhihi lahayn ayadoon cid ka warranto jirin ayaan saakay waxaan ka war hellay bakhaartii oo wada xirxiran dukaamankii oo wada xirxiran niman qufulla wataan oo dadkii ku dhex xiraayo oon ugu tagnay saddex qofood oo bakhaar hula inta lagu kor xiray ee ayagoo ku kor xiran ninna qori loor istaagsan yahay wallaahi waxaas aadaan uga xumaannay marka laysoo wacan oon tegane waxaan u tegay niman qoryasito oo ganacsatadii maharadadoodii ilidda la taagan qoryo la taagan oo dhahaayo keen shan iyo toban doolar ama baqaarka xir war nin say wax u wadiin maya maya cidaan la hadlayna ma leh waxaan u baahannaha shan iyo toban doolar ama baqaarka hala xidho wallaahi aadaan uga xunnahay nin canshuur bixiye ah oo badeecada soo badeecada u dhex taal canshuurtii lagu lahay dhiibay maalmahan waxaa ku badatay magaalada muqdisho khaasatan gobolka banaadir khaasatan suuqyada magaalada muqdisho waxaa ku badatay niman qoryo wato qufullo wato ee albaabka inta soo istaagaan iska xirayaan canshuurna ma diidano wax ay diidan yihiinoo xuquuqoo lagu leeyahay ma jiraan maadaama qof aan xuquuqdii diidanayn wax lagu leeyahana diidanayn in nin askariya inta loo soo diro dariis loo soo gelsho oo abyuus gareeyo waxaan aad uga xunnaha waay dowladda waxaan ka codsanaynaa khaasatan gobolka banaadir waxaan aad uga codsanaynaa oo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad uga codsanaynaa dadka loo soo diraayo dadka canshuur bixiyaasha ah xuquuqda ay leeyihiin inta aan loo soo dirin in ninkaa canshuur bixiyaha in loo sheego ugu dambayn saaka waxaa noo yimiday niman hubaysan ciidana doonanaya dhaqaale aruursi ah haddaan la hadli maagnana waxay yidhihiin idin laba hadli mayno dadkii wixii mataqaanaa iridu u fureedna iridihiay ka xidheen waxaan mataqaanaa waxau ahay bannaanka shaah ku karsahayana mataqaanaa waxay yidhaheen shaqada joojiya kuwii baqaarada ku jiro xamaaliga ahayna waxay ku xidheen baqaaradii ay ku xidheen baqaaro badar ka buuxo ee shuba ee dhinacaha mataqaanaa badarka ou inuu kasoo dumo ou halis u yahay oo meel laga neebsado amba aarya laga he laga helo aan lahayn ayaa dad lagu xirxiray markii lagu xiray dadkii iyagoo halkuu dambeeyaa oo tabcaana oo mataqaanaa qaarkoodba ay suuxeen ayaa meeshii loogu tegay innagoo shacabahaa la hadli maagnay waa naga diideen war waxaan wacnay saldhigii saldhigii ordahaa yimiday talihii saldhigaa mataqaanaa ha ka jebiyey nimankii nuucaas ahay markaan warsanana waa nala toosi waayeen
markan saraakiil ka tirsan ciidanka booliis militario ayaa maanta la dalacsiiyey kadib munaasabad ka dhacday xere maslax ee magaalada muqdisho sida warkan ay kusii anbaqaadaysa faadumo cabdulqaadir xasan
waxaa iga dambeeya saraakiil ciidan kana tirsan ciidanka boliis militari ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed badi saraakiishan ayaa ahaa kuwo markaasi dallacay hase yeeshee halkaan ku sugannahayna waa xero maslax waxaana halkan dhiirigelin hambalyo iyo booqasho ugu yimid saraakiishan boliis militaariyada ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye gaas ibraahim sheekh maxudiin oo ay weheliyaan saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxa uu ku dhiirigeliyey saraakiishan ciidanka boliis militaariyaha ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay halkooda ka sii ambaqaadaan shaqooyinka adag ay u hayaan qaranka iyo difaacidda dalkooda iyo u qidmeynta shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho iyo guud ahaan meel walba ay ku sugan yihiin waxa uu sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu xusay in saraakiishan looga baahan yahay dardargelinta howlgallada adag ay ka wadaan magaalada muqdisho iyo daafaheeda iyo guud ahaanba gobollada dalka taasoo ku tilmaamay inay tahay mid lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka soomaaliya waxa uu taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya saraakiishan dalacsiinta la dalacsiiyey ee ay u tahay dhiirigelin islamarkaana ay u sii socon doonto loogana baahan yahay dhankooda adkeynta shaqada qarankooda markaasi u igmaday waxaana ku wehelinaya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inta uu u hambaliyenayey saraakiishan iga dambeysay iyo ciidamada ka tirsanba boliis militaria saraakiisha markaasi xukumaysay oo ugu horreeyey taliyaha guutada labaatan iyo saddexaad ee ciidanka boliis militaria ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaana xaruntan xera maslax markaasi saldhig ay u tahay oo hadda degan kuna shaqeeya kuna howlgala ciidanka guutada labaatan iyo saddexaad ee boliis militaria ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wixii intaasi ka dambeeyey markay soo ilaatay booqashadii iyo hambalyihii iyo dhiirigelinta ugu imaaday halkan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen booqashadiisa wehelinta mas-uuliyiin ka tirsan ee dowladda federaalk soomaaliya sida qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan saraakiisha qaybta bari iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada hilowa waxaana intaasi kadib halkan warfidiyeenka kula hadlay taliyaha guutada labaatan iyo saddexaad ee ciidanka boliis militaria aadan jalle taliya ciidanka xoogga dalka soomaaliya soo jeedintiisa iyo aqbalaaddii madaxweynaha jamhuuriyadda aad anagu faraxsannahay waxaan u mahad celinaynaa taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo noo garta maanta in saraakiishan iyo dalacaan min hal darajo halkan joogto runtii wakhti badan ayaan ka soo shaqaynaa amnigan caasimadda iyo meelo kale oo ka mid ah dalka gobollada dalka runtii waxaana hor yaalla waajibaad aad u adag oo ka mid yahay halkaan maanta hayno iyo midka kalena sugayo mustaqbalka waxaana ka rabaa sida annaga noola abaalmariyey dalkan aanu abaalmarino wakhti aan bixinno ciidanka aan xakumi doonana aan u xakunno si ay ku dhahan tahay alla kacabsi iyo cadaalad qof kasta waxay samaysato ayay adduunyadan nala joogaysaa intii ilaahay u qoro aakhirna ayuu la tegaysaa wanaag iyo xumaan intaba saraakiiley waxaana ka rabaa inaan ciidanka aan ku maamulno si alla kacabsi ah yacni inaan ku maamulno si ay ku jirto dalka iyo danaha dalka iyo dadka iyo diinta intaba aada umahadsantihiin waxaan aad ugu mahad celinaynaa madaxda qaranka maanta haddii aan wax isku qalqaldo yaan layla yaabin aadaan u faraxsannahay aniga iyo dhammaan saaxiibaday halkaan ila joogo marka aad aad umahadsantihiin dadaalkaas soo dadaashin idinkana madaxda qarankaee na abaal marisan aad umahadsanta
faadimo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan xero maslax
faadimo cabdiqaadir xasan aad iyo aad ayay u mahadsan tahay markan qoys muddo ka badan soddon sano laga haystay dhul ay lahaayeen ayaa maanta maxkamadda gobolka banaadir waxa ay ku wareejisay dhulkaasi mar kale faadimo cabdiqaadir ayaa sii ambaqaadaysa
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta dhulkooda ku wareejisay dhexaltooyada marxuum cali gacal afrax oo wakiil ka ahayd safiya cali gacal dhulkaas oo cabirkiisu yahay afartan lagu dhuftay soddon oo muddo ka badan soddon sanaa laga haystay dhulkaasi ayaa ku yaalla degmada holwadaagee gobolkani banaadir iyadoona muwaadiniintii lahaa muddo sidai ay ku heli lahaayeen gaafureega iyo maxkamadaha dalka goobta xukunka iyo wareejinta ka dhacaysay waxaa ku sugnaa saraakiil ciidan oo ka tirsan boliiska soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud iyo dadkii lahaa dhulka gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir mudane saalax cali maxamuud ayaa digniin u diray dadka haysta xaqa muwaadiniinta kale ee maxkamaduhu u sugeen in ay markaasi ka baantuwaan inaan ku wareejino dhulkaas oo loofuliyaal ay ka yihiin eh, dhaxaltooyada marxuum cali gacal afrax oo loofuliyaal ah Eh, sidoo kalena laga fulinayo oo loofuliyaal ay ka yihiin cabdulaahi sheekh maxamuud jimcaale iyo abshir maxamed cali oo wakiil u yahay cabdifataax axmed cali Eh, xukunkan maxkamadda oo ka soo bax- oo soo baxay muddo dheer dalka fulintana muddo dheer la furay Eh, xilligan ilaa xilligan waxaa eh, muwaadinadan safiyo oo dhaxaltooyada wakiil u ah ay raadinaysa inay xaqeedii lagu wareejiyo maxkamadda ku wareejiso maanta ayaana ilaahay wuxuu qadiray in eh, la wareejiyo oo boolisku shaqadan fiican ay ka qabteen oo dhulkay u diyaariyeen in loo fuliyo maxkamadduna wareejintiisi maanta u taagan tahay waxaan rabaa inaan ku wareejiyo dhulkii eh, marxuum eh, dhaxaltooyada marxuum cali gacal afrax ee safiyo eh, cali gacal oo dhankayga bidix taagan oo wakiil ka ah dhaxaltooyadaas oo maanta xaqeedii dhulkan cabirkiisu yahay eh, afartan lagu dhufto soddon ah, oo ku yaalla halkan eh, degmadan howlwadaa ku yaalla in aan ku wareejino oo maxkamaddu ay dhulka ku wareejiso maanta wixii ka dambeeyana xaq ay u leedaasi eh, dha- dha- dhammaystiran ama rasmi ah ay xaq ugu leedahay inay ku tasarufto hantideeda oo ay gada karto oo ay hibayn karto oo ay kiriiso karto oo sida ay doonto ugu tasarufi karto waxaan rabnaa inaan halkan digniin aan uga dirno dadweynaha soomaaliyeed ee dadka walaalahooda xaqooda maxkamaduhu u sugeen heesta in ay ka waantoobaan runtii xaqa qofka muwaadinka oo muxuu ahaa aad haysato dulmi ku haysato wax adduunye aakhira laga macaashayo ma ahan Eh, waxaa ku soo aroora xuquuqda ama dhulka dadka la dulmiyo in dhulkaas maaragtay dadka laga qaato oo xoog looga haysto waciid fara badan oo axaadiis fara badan ay ku soo aroortay oo xadiiska sheegayo ciddii dulmiya hal taako oo dhul ah in qiyaamaha eh, toddobada eh, dhul maaragtay qoorta loogu duuduubayo taasoo qofka bixi karta oo bini aadan aani jirin sidaa darteed ay waajib ku tahay qofku inuu ilaaliyo xaqiisa xaqa muslimka walaalkiisa uu ilaaliyo eh, si uu xaqiisuna u ilaalsamo asagana ay u noqoto muxuu ahaa eh, inuuna ku takrifalno aakhirana eh, muxuu aan loo qabsanin qaantaas runtii lagama bixi karo in soddon sano labaatan sano afartan sano dhul iska haysato eh, qofkii lahaa oo loo sugana aadan cafis weydiisanin oo aadan dhihin is- iska kee cafi suurtagal maahan waana adag tahay qofka muslimkana waxaa laga rabaa arrintaas inuu ka waantoobo waxaan rabaa inuu ku wareejiyo Safi- eh, safiyo cali gacal oo wakiilka dhaxaltooyada reer cali gacal oo dhulkan milkiyadeeda iska leh oo maxkamadaha dalku ay u sugeen xukunada eh, kala duwan oo saddex xukun ah haddana maanta stagekii fulinta oo dhulkeeda in lagu wareejiyo maraya Eh, safiyo soo dhawow waxaan rabnaa inaan kugu wareejino dhulka maxkamadda gobolka banaadir ay u taaganta inay kugu wareejiso Eh, sidaa darteeda dhulkaaga waa kanaa ee- ee la wareeg
safiyo cali gacal oo wakiilka ahayd dhaxaltooyada marxuum cali gacal afrax ayaa dhankeeda uga mahadcelisay maxkamadda gobolka banaadir in muddo soddon sanaha kadib ay la wareegaan dhulkooda magacayga safiya cali gacal afrax oo dhulkan dhexaltooyada cali gacal afrax aan wakiil ka ahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa ee, runtii dadkii maxkamadihii ka soo shaqeeyey muddada dheer ahaayeen dhulkaanoo muddo ilaa iyo soddon iyo saddex sano iga maqnaay oo dacwani ku jira dhowr iyo toban sano shan iyo toban sano oo hadda dacwad ilaa maxkamadda xukunka sare aan ku soo raayay ilaa wax walbo aadan horta dowladda iyo dadkii kusoo dadaal ugu mahadcelinaa dhulkaana waxaa waaye wuxuu ku yaalaa afartan lagu dhufta soddon waaye oo aabbahay cali gacal lahaay oo soo hudmihiisa kala yihiin wadada howlwadaagna uu ka haysto soddon wadadan ko iyo labaatanka oktoobarna uu ka haysta afartan taasaan meesha ka xaqiijinayaa marka aad iyo aadaan u mahadsantihiin waxaana rajeynaa inaa maxaa la yidhaahdaa ii sheg oo dhulkayga aan maanta gacanta ku haysto oo la ii soo xukumay oo qofna iigu haysan oo cidina iigu qabsan aad iyo aadaan u mahadsantihiin gudoomiye saalax faaduma cabduqaadir aaday tvga dalsan muqdisho
markana haddaan eego guddoomiyaha naafada qaranka soomaaliyeed eh, maxamed jaamac ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee dadka naafada ah haysato ay tahay takoor ay wajahayaan si gaar ah gudoomiyaha naafada soomaaliyeed oo la hadlay bilan miiri ah oo dalka qayb ka ah ayaa arrimahaasi ka hadlaya
ugu horreyn horta magacayga waxaa la yihahdaa maxamed jaamac Een, gudoomiyaha hay-ad Eh, hay-addan hay-adda naafada qaranka waa hay-ad dawli ah oo heer federaal ah oo loo aas-aasay inay ka shaqeyso arrimaha naafada heer federaal Een, duruufaha gaarka ah ee waddankeena een, inkastoo aanu jirin tirakoob sax ah oo la sameeyey oo lagu ogaan karo een, inta qof ee naafee soomaali ee s- na- qofka ee inta qof ee naafaa dalka soomaaliya haddana qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasaa boqol kiiba labaatan ugu yaraan iyo wax kasii badan soomaaliya dadkaas oo runtii meelo badan aada uga dib u dhac badan uu ku uu ka jiro xagga waxbarashada xagga shaqada xagga xuquuqaadka kale xagga marinada iyo maaragtay dhismayaasha danta guud oo dhibaato badan ay ku qabaan iyo intaasoo dhan waxa kasii daran oo ah takoor jira oo dadka naafada ah la takooro oo ah weliba mid dhaqanka soomaaliga aada ugu weyn marka markii la garawsaday inay waxyaabahaasoo dhan jiraan ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay samaysay hay-adda naafada dadka naafada ah xuquuqdooda ma helaan hadday noqoto mid waxbarasho hadday noqoto mid shaqo hadday noqoto matalaad siyaasadeed iyo wax kastaba ha noqoto oo ay ka mid tahay xuquuqda waxaa ka mid a in ay dhismayaasha danta guud heli karaan meel ay ka geli karaan oo loogu talagalay meelaha raamka la yidhaahde ee dadku hadda qofka anoo kale wiljair wata meel uu ka geli karo in loo sameeyo musqula ay isticmaali karaan in la sameeyo meela ay ku wejiga ku dhaqan karaan ay ku farxalan karaan ay ku weysan karaan ma laha macnaha maba lahaba dalka dhanba xitaa hoteeladu ma laha airboodku ma laha hadda airboodkan caalamiga ah ee aadan cabdulla cusmaan hal musquul oon geli karna iyo hal meel oo aanu danahayaga ku qabsan karna ma laha waa xuquuq dhan oo bulsho dhan meel lagaga dhacay diyaaradaha markaan fuulayno ma jiro raamkii loogu talagalay ee wadamada kao dhan markaad tagto baabuur liftri a bay leeyihiin haddayna diyaaraddu meel kusoo xidhanin baabuur baa jira liftri oo diyaaradaha ku xidha dadka oo la qaado marka laga hadlayo accessibility-ga ama meelaha marinada sahlan ee dadka naafada u sahla laba shay baa yaa yaa yaa ka dhalanaysa mid waxa weeye waa arrin safety ah oo ammaankooda lagu ilaalinahayo qofku meeluu mari karo meeluu diyaaradda ka geli karo meeluu gaariga ka geli karo meeluu xafiis ka geli karo meel kastoo danaha bulshada uu danihiisa baahida biniaadanka uu ka qabsan karo waa inay horta leedahay oo oo safe ahoo uu danihiisa ka qabsan karo laba midda kalena waxaa weeye waxaan la yidhahda dignityga ama qofka sharaftiisa in la ilaaliyo oo aan laga dhigin qof miskiinoo marba la qaadqaadayo jaranjaro laga qaadayo diyaarad inta kor loo qaado la saarayo labadiiba marka safetygiisii iyo dignitygiisiba way wada socdaan labadiiba meel baa lagaga dhacahaya sababtoo maba lahaba qofkii wax loogu talagalay hay-addan waxyaabaha hadda ay samayni doonto oo sharcigan hadda ku qoran waxaa ka mid a in wax kasta oo accessibilityga la xidhiira
guud ahaan warkii habeenacab aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa nageynta cadu warkayga seego waxa ay ka dhegeysan karaan baraheena bulshada ama ka heli karaan baraheena bulshada isagoo maqal qoraal iyo sawirwad ammaanaal
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel